halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masixiin soomaaliya waxaana laga maqlaa barnaamijkan habeenka isniintaha ilaa iyo habeenka jimcaha saacaddu markaa ay tahay toddobada iyo shan iyo labaatanka fiidnimo muwjadda dhererkeedu yahay shan iyo labaatanka mitabaan sarreeyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareeyow masiixow samawadaha guudow
waxaannu horey idinku sii wadaynaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah ee aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa warqaddii rasuul yacquub oo ahaa sayid ciise masiix walaalkiisa xagga hooyo wuxuu rasuulku diiradda saarayaa arrimo door ah oo welibana muhiim ah isagoo isku barbardhigaya rumaysadka shaqeeya oo ah kan wax badbaadiya iyo kan meydka ah ee aan shuqullada lahayn ayaa rasuul yacquub wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubka labaad aayadda lix iyo labaatanaad sida tan sida jidhka aan ruuxa lahaynu meed u yahay sidaas oo kaleu rumaysadkii aan shuqullo lahaynuna meed u yahay miyaanay taasu ahayn isku barbardhig cajiib ah dhegaystow markiinuugu dambaysay dhegaystayaal waxaannu soo gunaanadnay cashiradii aynu ka soo xiganaynay cutubkii saddexaad waxaana gedigoodba ay ku saabsanaayeen rumaysadka dhabta ah iyo kan iska yaalyaalka ah iyo waxyaabaha lagu garan karo qof waliba ee rumaysad lihi waxaa hor yaalla tijaabooyin waxaanan idiin sheegnay in lix siyaabood dadka loo tijaabiyo caawana waxaannu idin bilaabaynaa dhegaystayaal cutubka afaraad ee warqaddii rasuul yacquub waxaana looga hadlayaa waxa imaandarrada iyo in dunida lisraaciyaa ay ka micno tahay waxaana rasuul yacquub oo halkan uga hadlayaa su'aalo muhiim ah waxaana weeye waa maxay duni jacaylku sideebaa qof masiixi ahi oo ula dagaalami karaa jinniyada waa maxay noloshaada waxyaabahaas oo dhan waxay dib ugu noqonayaan maaddada iimaan xumida ama nafjeclaysiga lagu iloobayo aakiradeenna marka horena wuxuu rasuul yacquub ka jawaabayaa su'aasha ah waa maxay israacinta dunida waxaanan hubaa in qof waliba oo ka mid ah masiixiyiinta caadiga ahi uu jawaab ka bixin lahaa su'aashaasi iyada ah qaar waxay odhan lahaayeen waa in qofku u jeclaysto waxyaabaha soo jiidashada leh ee dunida taasoo qofka uu ka haqabeelo hadday tahay khamriga oo uu ka hirqado hadday tahay sinada oo uu ka dhergo hadday tahay damaca oo uu ka gungaaro iyo wixii la mid ah su-aal kalena waxay tahay riwaayadee baad jeceshahay miyaad jeceshahay qoobka ciyaarka miyaad khamriga cabtaa waxyaabahaas kor ka xusan ayaa lagu macneeyaa duniraac ama dhuuniraac iyo iimaan xumo waxay kula tahay inaadan dayn karin waxyaabaha ay dunidu bixiso ama laga helo ilaa aad ka hirqato taasina waa qayb ka mid ah iimaan xumada haddaba haddii rasuul yacquub la weydiin lahaa inay ka hirqanayaan dadku waxyaabaha ay ku haminayaan ayaa rasuul yacquub uu ku diidi lahaa fikiradooda waayo ninna kama dhergo faakahaysi dadka qaarkii waxay rumaysan yihiin in kuwa aad isbarataan iyo ragga aad isla socotaan inay yihiin kuwa kugu soo jiidaya inaad dunida israaciso waxaa soomaalidu ay tidhaahdaa shimbirba shimbirkiisuu la duulaa marka haddii adiguna aad la socoto kuwa aad isku heerka tihiin marka adiga ayaa kasbanaya in dunidu ay ku soo jiidato haddii ay kula noqoto axsaabtaada inay kuu keeni karaan iimaan xumida markaas waad khaldan tahay dadka qaarkii bay la tahay in soo jiidashadu ay u keentay shukaansi ama isbarasho qof ay isbarteen marka waxay la tahay haddii aad garanayso sidii ilaah loo ammaano ama loogu cararo wakhtiga munaasabka ah waxaad ka baxsanaysaa soo jiidashada dadkaas iyaga ah kaaga imaan karta haddii aad sidaasi aaminsan tahay waad ku dhacaysaa tijaabada mid kale ayaa laga yaabaa inuu yidhaahdo waxaa sababa dabagalka dunida sida aad dharka u xihanayso oo kuwa sidaasi aaminsanna tala mahayaan imtixaankana way ku dhacayaan dadka qaar baa iyana rumaysan in qofku uu dunida raacayo ama dabagalayo markii uu baayac mushtar iyo lacag raadis dabagalo taasina runta kuma sallaysna oo imtixaanka rasuul yacquubna ka gudbi maysid qaar kale ayaa rumaysan in qofka dunida uu dabagalayo haddaannu kiniisadda imaanin oo wakhtiga badan uu ku qarashgareeyo ciyaarta goolfka kalluumaysiga tartanka doonyaha iyo daawashada ciyaaraha markaa saaxiib waxyaabahaasi oo dhan sabab cad ma ahan in qofka uu noqdo mid dunida dabagala waxyaabahaas kaama dhigi karaan mid u go'ay dabagalka dunida dembiyadaas kor aynu ku soo sheegnay waxaa la yidhaahdaa dembiyada jirka mase ahaan dembiyada dunida haddii mid ka mid ah waxyaabahaasi aad sabab uga dhigto in qofku uu dabagalo dunida waxaad ku guuldarraysanaysaa su-aashii rasuul yacquub ee lahayd maxaa keena in qofku uu dabagalo damiciisa oo dunida uu u go'o hase yeeshee waxay astaan lagu garto u noqonayaan cudurka qofka haya oo sidaan ognahay ninna uma dhinto qandhada haysa laakiin qofku wuxuu u dhintaa cudurka haya haddaba dhibaatadu qandhada ama xumadda qofka haysa way ka weyn tahay waxaa loo baahan yahay inaan garanno in xumadda aanay ahayn cudurka qofka haya waxaase xumadda lagu garanayaa in qofku uu jiran yahay haddaba markii waxyaabahaasi ay muuqdaan waxaa loo baahan yahay inaannu maanka ku hayno in dhibaatadu ay ka hoosayso waxyaabaha muuqda ee la arki karo sida in qofku uu jecel yahay kamriga ama la socodka dadka dembiilayaasha ah ama inuu hiwaayado badan leeyahay iyo wixii la mid ah qoraagii caanka ahaa ee la odhan jiray william thakrey oo ahaa nin masiixi ah ayaa wuxuu dhibaatada iimaan xumida iyo dabagalka dunida uga hadlay buug uu ugu magac daray vanity fair buuggiisa wuxuu ka hadlayaa dunida wuxuuna sal uga dhigay dagaalkii nabileon waxaa buugga ku qoran jilayaal tabar daran masayr badan xaasidiin ah oo aan muwaafaqo lahayn oo welibana diriir badan kuwaasoo dhan halkan bay ku qoran yihiin maalin baa thikrey la weydiiyey oo lagu yidhi jilayaashaada maxaa ugu dhigi weysay rag geesiyiin ah mar waliba buugaagta aad qorto waxaa ku badan aalkuliistayaasha iyo dad nijaas ah iyo kuwa aan macno lahayn wuxuu ugu jawaabay dabeecadda dadka ayaan muraayad ku fiiriyey kama aanan helin jilayaal mateli kara rag waaweyn oo magac leh dadka waxaa ku badan kuwa aan magaca lahayn oo aalkuliistayaasha ah ama ahlulmarkhaanka ah waxay jecel yihiin xaasidnimada dirirta iyo dembiga ugu dambaysta buuggiisan la yidhaahdo vanity fair wuxuu ku soo gebagabaynayaa carruur yahay kaalaya bal aynu xirno ama gebagabayno riwaayaddii waayo riwaayaddeennii waa la jilay waxay u dhacaysaa sida inuu leeyahay waa maadeys adduunyadu dadkuna wuu matalayaa waxaa markaasi wakhtigan sii yaraanaya kala duwanaantii kiniisadda iyo dunida waxaad mooddaa in waxyaabo badan kiniisadda ama wehelnimada maanta ay kala mid tahay dunida haddaba markii aad eegto telefishinada iyo filosofiyadaha kala duwan ee dadka qaarkii uu aaminsan yahay sharciyada iyo qawaaniinta ayay kula noqonaysaa in wax waliba la marin habaabiyey marka iminka looma hayo jawaab waafiya waxa ay ka micno tahay isku dhiibista dunida rasuul yacquubna wuxuu leeyahay saaxiibtinimada dunida ilaah bay collo tahay bal si aynu fikirkaas isaga ah hagaag ugu aragno ayaannu dib ugu noqonaynaa aayadda saddex iyo tobanaad ee cutubka saddexaad markaasoo rasuul yacquub uu lahaa sida tan kumaa idinku dhex jira oo xigmad iyo waxgarasho leh shuqulladiisa ha ku muujiyo dabeecaddiisa wanaagsan isagoo leh qabowga xigmadda haddaba jaamacaddan rasuul yacquub waxaa lagu adkaynayaa rumaysadka waxaana la leeyahay shuqullada rumaysadku waxay keenaan qabownimo isagoo horay u sii wada maaddadan ayuu leeyahay sida ku qoran aayadda toddoba iyo tobanaad ee cutubkii saddexaad sida tan laakiin xigmaddii kor ka timaadaa horta waa daahir dabadeedna waa nabad iyo qabow iyo mid si dhib yar loola heshiiyo oo waxaa ka buuxa naxariis iyo midho wanaagsan mana leh u kala eexasho ama laba weji waxaa xigmaddaas iyada ah laga helaa qabow iyo is-hoosaysiin is-hoosaysiintuna waxay ka micno tahay isqadimaad waxaa kaloo ku qoran warqaddii rasuul yacquub cutubka saddexaad aayadda lix iyo tobanaad sida tan waayo meeshii xaasadnimo iyo iskala qaybqaybino ku jiraan meeshaas waxaa ku jira isku qasnaan iyo falniin kasta oo shar leh haddaba saaxiibtinimada dunidu waa taas waxaa baryaheenna ku batay kiniisadaha ururo waxyaabo kala duwan kala aaminsan oo aan iswaafaqsanayn waxaana ka socda loolan iyo maseer u dhexeeya xubnaha qaarkood oo ay tahay in mu'miniintu ay ka gudbaan waxyaabahaasi oo kale wuxuu yacquub ugu yeerayaa waxyaabaha dunida waa waxyaabo dadku ay jeclaysanayaan oo waxaa ka buuxa shayddaannimo dhex keenaysa mu'miniintii fadqalan leh waxay haddaba keenaysaa dirirta iyo xaasadnimada dunideenna waxay keenaysaa qasnaan iyo weliba shayddaannimo maadaama qisadu ay sidaasi tahay aasaasiyan ayaan malaynayaa inaad garateen waxa rasuul yacquub uu inagala hadli doono markaynu iminka soo gaarnay cutubkan afaraad waxaan meeriska cutubka ku bilaabaynaa dhegaystayaal aayadda koowaad waa baalka afar boqol iyo kow ee axdiga cusub waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan dagaallada iyo dirirta idinku dhex jira xaggee bay ka yimaadaan miyaanay ka imaanin damacyadiinna ku dhex dagaalamaya xubnihiinna waana kuwa ka dhex socda wehelnimada sidaad arkaysaan waxaana qorriinku uu leeyahay miyaanay ka imaanin damacyadiinna ku dhex dagaalamaya xubnihiinna waxaad wax waliba doonaysaa inay sida aad doonayso ku ahaato oo aad ka haqabeesho damaca dirirta iyo dagaallada waxaa keena damaca ka dhex soconaya xubnahaaga dhexdooda haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka afaraad ayaa waxaa ku qoran aayadda labaad sida tan waad damacdaan mana lihidiin waad dishaan waadna xaasidaan mana heli kartaan waad dirirtaan waadna dagaalantaan mana lihidiin waayo ma aad weydiisataan waxaa rasuul yacquub iminka uu leeyahay baqaylnimada ama xaasadnimadu dagaal bay keentaa miyaanay taasi run ahayn dhegaystow oo dagaallo badan oo dalka ka dhacay miyaanay keenin xaasidnimo qabiilada qaarkeed ka dhex socota iyo mawaafiqo la'aan markaa dirirta waa tan keenta in qofka dunida uu la saaxibo mana ahan dabeecad masiixinimo mana ahan in masiixinimada dadka loogu keeno waxaanay qayb ka yihiin dabeecadihii hore ee qofka intaannu masiixiga noqon mana ahan dabeecad masiixinimo mana ahan si masiixinimada dadka loogu keeno waxayna qayb ka yihiin dabeecadihii hore ee qofka intaannu masiixiga noqonin marka waa qasab in dadka rumaysad lagu soo cusboonaysiiyo oo ruuxa quduuska ahna lagu xidho waxaa rasuul yacquub uu leeyahay waxyaabaha qaar waa dabagalka dunida haddii mabaadi'da ama filosofiyadaha dunida ay wehelnimada soo galaan wehelnimada oo dhan ayay dhib u keeni kartaa qofkuna wuxuu u fakerayaa sida kuwa aan ilaah ka cabsan u fakeraan waxaa dunida ka socda karhid ilaaq murunno iyo weliba dirir ama loolan waxaanay ka imaanayaan dabeecadihii ay ka dhaxleen awowgood aadan mana la xoojinayo tan masiixa welibana dadka iyaga badankood waxba ka garan maayaan ciise masiix iyo injiilka nuurka leh waxyaabahaasi oo dhan ayaa isugu darmay markaasay bilaabayaan inay wax damcaan oo markii ay waayaanna ay wax dilaan oy wax xaasidaan oy dagaallo aloosaan intii ay ilaah hor imaan lahaayeen oo ay salaad ku weydiisan lahaayeen waxyaabaha noloshoodu ay u baahan tahay waa maxay haddaba dawada ay leedahay isku dhibidda dunida dawadaasi waa salaadda waana inaad ilaah rumaysad ku qabto rasuul yooxana ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii koowaad cutubka shanaad aayadda afaraad sida tan ku alla kii ka dhashay ilaah wuxuu ka adkaadaa dunida oo waxaa libta ka adkaata dunida ah rumaysadkeenna jawaabta dunida lis raaciyaa ay leedahay waxa weeye in ilaah lagu kalsoonaado oo salaad lala hor yimaado oo isaga loogu kalsoonaado wax waliba ee aad ka fakarayso markii qalbigaaga ay soo galaan dirir xaasidnimo iyo wixii la halmaala dhankii ilaah soo aad oo isaga kala hadal waxyaabahaas badankeen markii aynu ilaah hor imaanayno waa markaa aynu innaga wax wanaagsan iska sheegayno laakiin markii aynu waxyaabo xunxun ka fakarayno ilaah uma nimaadno waa inaan wax waliba lafo gurnaa oo aanan ka tegin wax kasta ee qalbigeenna ku jira oo xun markaan ilaah hor joogno waa inaan ogeysiinno damacyada sharka ah ee inagu jira si uu xal ama dawo ugu keeno taas ayaana inoo doorroon intaan arrinka gacmaha ku qaadi lahayn waxyaabaha aynu ilaah hor keenayno waxaa ka mid ah culayska qalbiga faakihaysiga iyo xanuunka ku jira qalbigaaga iyo qalbiga saaxiibada waxaa kaloo ilaah aad u sheegaysaa dhibaatooyinkaaga farxaddaada murugadaada rajadaada isaguna wuu daahirinayaa wax waliba ee qalbigaaga ku jira ee aad kala hadasho weliba waxaad u sheegaysaa waxyaabaha aadan jeclayn jarribaadaada dhaawacyada ku soo gaara in lagaa daweeyo aawgeed waxaad kaloo hordhigaysaa waxyaabaha sharka ah deganaan la'aantaada nafjeclaysigaaga daacaddarradaada kibirkaaga kugu jira iyo wax kasta oo xun ee noloshaada ku jira isaga ayaa daahirinaya oo welibana natiijada waad ku qancaysaa ugu dambaysta haddii aad itaaldarradaada oo dhan hor dhigto sayidka waxba kaa hallaabi maayaan dhegaystow ugu dambaysta waxaad soo saaraysaa in wax waliba wanaag ay ugu shaqeeyaan kuwa ilaah jecel waxaana ka mahad celinaysaa in aad ilaah u sheegto wax waliba ee noloshaada la soo gudboonaada sida keliya ee aad qalbigaaga uga bixin karto dirirta masiirka iyo xaasadnimada waxa weeye in masiixa aad u timaado haddaba uma baahnid inaad u timaado dhakhtarrada cilmi nafsiga ee cudurrada maskaxda daweeya ilaah wuxuu dhibaatadaada oo dhan u helayaa xal waara laakiin dhakhtarrada cilmi nafsiga ku shaqeeya wax xal ah adiga kuu heli maayaan wax walibana waxaad ugu liibaanaysaa inaad masiixa u timaado oo aad wax walibana hortiisa dhigto damacyada sharka ah xaasadnimada sinada iyo wixii la mid ah ee gubaya qalbiga qofka isla markiiba waa laga wareejinayaa markii haddaba aynu ilaah wax weydiisanayno sida rasuul yacquub aayaddan saddexaad uu inoogu sheegayo waxaa niyaddeenna ku jira nafjeclaysi oo innaga unbaa wax isla doonayna waxaana rasuul yacquub uu leeyahay sida ku qoran baalka afar boqol iyo kow ee axdiga cusub cutubka afraad aayadda saddexaad sida tan soo socota waad weyddiisataan mana heshaan waayo si xun baad u weyddiisataan inaad ku bixisaan damacyadiinna aawadood weliba markii aannu ilaah wax weyddiisanayno waxaannu u weyddiisannaa si aynu wixii layna siiyey ugu takrifalno sida aynu doonayno waxaa qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida ku qoran cutubka afaraad aayadda afaraad ee warqaddii rasuul yacquub sida tan dhillayo iyo dhillooyin yahow miyaydnaan garanaynin inay saaxiibtinimada dunidu ilaah la col tahay sidaas daraaddeed kii kasta oo doonaya inuu saaxiib la ahaado dunida ilaah buu la col noqdaa haddaba innaga ayaa doonayna inaynu yoolasheenna ka gungaarno oo rasuul yacquubna wuxuu inagu leeyahay dhillayo iyo dhillayo yahow taasi waa qaabka dunida ay u dhaqanto waxaannu doonaynaa inteennu ay meel marto iyo inaynu kuwa kale ka masayrno iyo inaynu dadka kale xasadno oon la dagaalanno waxyaabahaasi oo dhan waxaa loogu yeedhaa saaxiibtinimada dunida wuxuuna rasuul yacquub leeyahay miyaydnaan ogeyn ama garanaynin inay saaxiibtinimada dunidu ilaah la tahay col haddii qaarkiin ay qayb ka yihiin xisbiyada qaar ee aan ahayn kuwa siyaasadda laakiin ah kuwa dhaqanka iyo samafalka ayaa taasu ay noqonaysaa saaxiibtinimada dunida waxay la noqonaysaa inay samafalayaan laakiin waxaa ku badan wax isdhaafsiiska iyo beenta iyo qaa'inimada weli waxaannu ku jirnaa dhegaystayaal meeriska cutubka afraad ee warqaddii rasuul yacquub waxaanan idin akhriyaynaa aayadda shanaad waxaana qoran sida tan soo socota mise waxaad u malaynaysaan in qorniinku uu micno la'aan ku hadlo ruuxa uu ka dhigay inuu ina dhex joogo ayaa aad iyo aad inoo jecel isagoo inoo masayra mararka qaar waxay inala noqotaa inaynu nahay kuwo xabiib ah oo wanaagsan oo aan dadka xasdin oo weliba aanu maseer qalbiyadooda ku jirin marka yaynaan isqiyaamayn innaga oo dhan wax wanaagsanu inaguma jiraan haddaynan masiixa u dhiibanin culaabteenna waxaa laga yaabaa in dumarka qaarkii ay yidhaahdaan waxaan leeyahay nin xabiib ah oo aan masayr badnayn haddaba haddii nin aannu xaaskiisa ka masayrin waxbaa ka qaldan haddii uu xaaskiisa jecel yahay waa qasab inuu ka masayro ilaah wuxuu leeyahay waan ka masayrayaa carruurtayda haddii ay ilaahyo khallaad u tagaan maxaa wacay waa in mu'miniinta ay ilaah caabudaan haddii kale waxay ka masayrinayaan ilaah waayo ilaah keligiis ayaa caabudista leh oo wuxuu weliba jecel yahay carruurtiisa haddaba waa sidee marka aynu xiisado ay ka dhex aloosan yihiin jidkayaga rasuul yacquub wuxuu leeyahay natiijada dhibaatada waxa weeye in loo yimaado masiixa oo isaga loo sheego dhibaatida inaga dhex socota oo waa inaan waxba laga qarin ayuu leeyahay rasuulku haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal meeriska cutubka afaraad ayaannu haatan idin akhriyaynaa aayadda lixaad waa baalka afar boqol iyo labo ee ahdiga cusub waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan laakiin isagu wuxuu bixiyaa nimco badan oo badan haddaba qorniinku wuxuu leeyahay ilaah waa hor joogsadaa kuwa kibra laakiin kuwa is-hoosaysiiya ayuu nimco siiyaa haddaba waxaan marar badan ku soo celceliyey in ilaah nimco uu ka buuxo aniga iyo adigana ma qiyaasi karno nimcadiisa ilaah waa nimcale oo markii la sharaxo nimcada ayaa lagu macneeyaa inay tahay jacayl ama muxubbo xagga ilaah inooga timid oo aynan u qalmin laakiin waxaan anigu ugu yeerayaa jacayl ficil wata balse waa in maanka lagu hayo in ilaah aanu jacayl inagu badbaadinin ilaah wuxuu inagu badbaadiyey nimco oo waxaa isaga ku badan nimcada waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdo war dembiyadaadu aad iyo aad bay u badan yihiin oo towbadana layga aqbali maayo hase yeeshee waxaan kugu leeyahay marka hore ilaah u tag oo u sheeg inaad xagga gudaha ka qaldan tahay oo waxaad weyddiisataa inuu nimcadiisa ku siiyo si aad waxyaabaha kaa qaldan uga gudubto ama aad uga adkaato wuxuu markaasi ku siin doonaa nimco oo isagu waa masiixa inagu dhex nool oo inoo duceeya isagoo weliba fadhiya gacanta midig ee ilaah
ayoiyo khayr badan ilwadii
siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale muwjadda dherarkeedu yahay shaniyolabaatanka mitobaan haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegeystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarriyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin